Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa afar boqol oo qoys oo barakacayaal ah isla markaana ku nool gudaha kamamka degmada Kismaayo gaarsiisay deeq gargaar ah oo ka kooban raashinka noocyadiisa kala duwan. Raashinka la gaarsiiyay qoysaskan danyarta ah ayaa waxaa ka mid ah bariis, saliid, digir iyo kuwo kale. Maxamed Axmed Aadan Balbaleyte oo ka mid ah madaxda Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Jubbaland ayaa ka warbixiyay deeqda raashinka ah ee ay gaarsiiyeen qoysaskan barakacayaasha ah.
annagu haddaan nahay komishinka qaxootiga iyo barakacayaasha waxaanu ognahay ciddii dadka wax u taraysa iyo ciddii gaabinaysaba waxaana leenahay ka faa'iidaysasho wacan oo dadkan ma- maanta afarta boqol oo qoys ee dabka loo shiray kuwa kalaa ku xigi doona insha allah waxaan rajaynaynaa iyo kuwa kale iyaguna badan ee wax bixiyey ay ku xisaabtanaan mar walba dadku meel kastoo ay kala joogaan Eh, kama harin waqooyiga iyo santarka magaaladaba Een, waxaan marka jecelahay een, intaa inaysan kaga heli doonin balanbineed baa ka mid ah boorash baa ka mid ah saliid baa ka mid ah digir baa ka mid ah eh, bariis baa ka mid ah intaa markii la isku darsado waxaad moodaa waa cunto isu dheeli tiran Een, saliiddii baan ka maqnayn marka aad iyo aad buu mahadsan